دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay weerar cagmarin ah oo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe lix sarkaal ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar maalin ka hor ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal weerara ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin gobolada baay shabeellada hoose iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya rag hubaysan ayaa saraakiil sarsare ah oo ka tirsan maamulka puntland ku qaarajiyey waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada hargeysa askar ka soo goosatay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay walaayaadka islaamiga ah ee gedo iyo mudug qaar ka mid a reer baadiyaha gaar ahaan geeleyda ayaa waxay ka warbixiyeen barwaaqada ay sanadkan heleen iyo xaaladda noloshooda
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan shan iyo toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay weerar cagmarin ah oo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxaa ka waramaya maxamed qaasim gelinkii dambe ee maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe weerarkan ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka cadcadey ee gobolka shabeellada dhexe waxaana lagu dilay in ka badan toban iyo shan askari ugu yaraan toban iyo lix askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerarkan halka lagu dhaawacay sagaal kale waxaa intaa dheer oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarka afar qori oo baakacam ah hal r b g ah iyo shan qori oo a k afartan iyo toddoba ah waxa uu weerarkan kusoo aadayaa iyadoo dhowaan kabiin ka dhacay gobolka mudug lagu dilay in ka badan konton askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka lix sarkaal ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulisay gobolka gaarisa warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay howlgalla ka fuliyey saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa ka waramaya muxsin xasan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaallo culus ku qaaday xerada ciidanka shisheeye iyo saldhigga ciidanka dowladda federaalka ee degmada janaale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaallo culus ku qaadeen xerada ciidanka shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka buufow labada dagaal weli nagama soo gaarin faahfaahino ku aadan khasaaraha ka dhashay haatanna dhanka gobolka baay ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe ee shalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka dowladda federaalka xero koowaad ee degmada diinsoor dhanka xuduud beenaadka kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay barqadii weerar culus ku qaaday ciidan kenyaan ah oo ku sugnaa deegaanka ceel aadow oo hoostaga magaalada kamboni dagaalka markii uu muddo kooban socday kadib ayay askarta kenya ayagoo hal dhumay iyo hal dhaan raacay ah goobta ka kala carareen waxayna mujaahidiintu soo qaniimeysteen saanad ciidan dhanka gobolka wajeer ee gumaysiga dowladda kenya ku hoos jira ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad soomaali ah oo ay dhisatay dowladda kenya kuwaasi oo ilaalo ka hayay xarunta isgaarsiinta kenya ee safaricom ee deegaanka caanadhasheega oo ah deegaan hoostaga magaalada wajeer dagaalka markii uu daqiiqado socday kadib maleeshiyaadka ayaa xarada iskaga cararay waxayna mujaahidiinta burburiyeen xaruntii shirkadda safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda kenya ugu dambeyntii faahfaahino dheeri ah ayaa laga helay yaakamiin maalmo ka hor ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka gaarisa kaasi oo loo dhigay kolanyo ciidanka kenya ah oo ay la socdeen lix sargaal oo soomaali ah oo ah saraakiisha u dhexaysa ciidanka dowladda kenya kuwa loo yaqaano antatera oo ah ciidan fuliya howlgallada afduubka ah ee dadka muslimiinta guryahooda looga qafaasho dhimashada waa afar sargaal oo soomaali ah iyo dhaawaca laba sargaal oo kale oo soomaali ah lixda sargaal ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday kamiinka waxay ahaayeen saraakiil aada u dhibi jirtay muslimiinta ku dhaqan gobolka gaarisa ciidanka mujaahidiinta ayaana muddo ugaarsi ku hayay saraakiishan ilaa ay maalmo ka hor ku baxeen gacanta ciidanka xarakada mujaahidiinta
rag hubaysan ayaa saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka puntland ku qaarajiyey waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ka waramaya cabdulla mukhtaar rag hubaysan ayaa waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku dilay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ciidamada booliska maamulka isku magacaabay puntland wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in wiil iyo aabihiisa oo lagu kala magacaabi jiray xuseen muuse faarax iyo maxamed xuseen muuse ay dileen laba sargaal oo ka tirsanaa ciidamada booliska kuwaas oo isku dayay in ay soo xiraan wiilka iyo aabihiisa balse wiilka iyo aabihiisa ayaa toogasho u geysteen saraakiishii soo xiri lahaa wararka ayaa intaasi ku daraya in ragga dilay saraakiishii booliska ay baxsadeen islamarkaana aan la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen war saxaafadeed ka soo baxay taliska booliska gaalkacyo qaybta puntland ayaa lagu sheegay in lasoo xiri doono kuwa dilka geystay qof kasta oo garanayaan halka ay joogaan waxaa lagu boorinayaa in uu waco ciidanka booliska puntland ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay booliska khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada hargeysa faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder shilkan oo geystay khasaaro nafeed ayaa waxuu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada hargeysa ee waqooyi galbeed soomaaliya shilkan ayaa yimid kadib markay hal wadda ku kulmeen laba gaari oo kala hanaha caraaxada iyo midka xamuulka qaada taas oo keentay inay isku dhacaan meeshana ay ka dhalato khasaaro nafeed sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugnaa halka uu shilka ka dhacay waxaa meesha ku nafbaxay laba wiil oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga raaxada ah kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray qadar maxamuud iyo mustafa cambul shilalka gawaarida ayaa waxay caadi ka noqdeen meelaha uu ka arrimiya maamul goboleedka somalilan sanadkan sii dhammaanaya oo keliya dadka ku dhintay shilalka ayaa kuwa aad u fara badan shilalkan ayaana waxaa keenaya wadooyinka magaalooyinka ay ka arrimiyaan maamulada dalka ka dhisan iyo dowladda federaalka inay yihiin kuwa aad u burbursan iyo in ay gaadiidka kaxeenayaan darawallo aan aqoon wanaagsan u lahayn
askar ka soo goosatay dowladda federaalka ah ayaa lagu soo bandhigay walaayaadka islaamiga ah ee gado iyo mudug waxaa ka waramaya cabdifataax faarax
waa saddex askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab saddexdan askari laba ka mid a waxaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee gado halka midka saddexaadna lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee mudug askartan ayaa ka sheekaysay qaabka ay ugu biireen dowladda federaalka iyo waxyaabihii ay kala kulmeen intii ay ka tirsanaayeen ugu horeyn cadow xasan maxamed oo ah midka lagu soo bandhigay mudug oo ka mid ahaa askarta lagu soo tababaray kambaala ayaa ka warbixiyey ku biiristiisii dowladda federaalka iyo waxa ku kalifay inuu isku soo dhiibo xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona saaxiibadiisii ugu baaqay inay isaga soo tagaan safka dowladda federaalka magacayga waa cadow xasan maxamed ibraahim muqdisho aana laga sii qaaday haddana yugandan la geeyey anaga markaas kadib dadka dhan waa isku dardaarsoomneen waxaa isku noqonay saddex kun qofood marka uganda waxaana la geeyey kowda kambala kambala waana laga sii qaaday meel la yiraahdo batiyaaba oo buurta batiyaaba meel la yiraahdo webaniil agtiisaana la geeyey meeshaasaa lix biloodaan ka soo qaadanay waa soo laabanay waxaana la keenay muqdisho aan la keenay waxaa waaye xeradan oo la yirahdo xera damaaye aana la soo geliyey aniga hadda waxaa isku soo dhiibay meel yiraahdaan cimaaro cimaara ka soo tagi waxaa walaayada islaamka aa lasoo xiriiray si fiicana liisoo dhaweeyey meeshaas qofkay ku dhintana waxaawaay gaalnimo inuu ku dhimanayo ogahay aniga kasoo taga dhiilaha sidoo kale labada askari ee kale oo lagu kala magacaabo cabdiraxmaan isxaaq xuseen iyo cabdikaafi cali yuusuf ayaa iyana isaga soo goostay dowladda federaalka iyagoona lagu soo bandhigay degmada ceel cadde ee gobolka gado iyagoona ka warbixiyey waxa ku keenay inay ka soo goostaan dowladda federaalka iyagoona saaxiibadoodii ugu baaqay inay isaga soo baxaan safka dowladda federaalka magacaygu waa cabdiraxmaan isaa xuseen waxaan ka imid degmada balxaawo nimanka murtiyiinta unbaan wakhti ku maqnaaday toban bilood leh kadibna waan ka go-aan gaaray xaaladda ayada inaan ka baxo arrin xun aytaan ogaaday arrintaa ay ahayd waan ka soo baxay haddana degmada ceelcaddo aan joogaan aan hoos ku ahay insha allah wixna waan ka tanaasub magacayga waa cabdikaafi cali yuusuf waxaan ka imaaday degmada beled xaawo fikradaasna waa ku qaldanaa waana ka noqda waxaa gaar ahaan waxaa nagala geeyey dirdhow meel la dhaho xero ku taallo xero hursal laga keenaa ku jira kuuba maxaara saas ogeed waana kasoo wareegsaday aniga waa kasoo tegay fikradaasna waa fikrad qaldan bay ahayd oo liigu dhaliyey marka waana kasoo noqda hadda dadka saaxiibadayoo ayagana hadda ku jiro oo wax fiican u malaynayana waxaan leeyahay kasoo noqda meel khaldan baa ku socotaan soodweyn aad iyo aada u fiican aa noola soo dhaweeyey maasha allah waan ugu mahad celinaya walaalahanaga kadib burburkii iyo fashilkii ku habsaday dowladda federaalka waxaa marba marka ka dambaysa isa soo taraya qulqulka askar badan oo kasoo goosanaya safka dowladda federaalka iyagoona isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab
qaar ka mid a reer baadiyaha gaar ahaan geeleyda ah ayaa waxay ka warbixiyeen barwaaqada ay sanadkan heleen warbixin ku saabsan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali
sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga waxyaabaha lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah in intii lagu guda jiray ay daaday dayr barwaaqo weyn ah taas oo dad iyo dunyaba ay uga soo kabteen abaartii iyo roob yaraantii sannadihii lasoo dhaafay ee isku xigay daadad soo fatahay iyo fatahada ayaa meelaha qaar ka jiray kuwaasoo naf iyo maalba galaaftay ha yeeshee khasaaraha ka dhashay waxaa ka badnaa nimcada la helay xareedda ayaa balliyada ceegaagsatay iyadoo warahuna ay buuxsameen dhirtuna way doogawday waxaana cayilay xoolaha iyadoo neefkii irmaanana caana laga maalayo toddobaadyo ka hor aniga iyo koox kale oo ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ayaa waxa aan tagnay deegaano hoostaga degmada barawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaana safarkeenu ahaa mid xiise leh iyadoo ragga qaarna ay aqoon ka kororsadeen waxaanu u martiinay geelley keligood ah oo aanay reereela joogin kuwaas oo nooga sheekeeyey xaaladda ay ku sugan yihiin iyo barwaaqada ay heleen iyagoo allah uga mahad celinaya cuntadeenna ugu badan ayaa noqotay caanageel oo goortaa lasoo dhisay oo dhakalkii ku jira xoortuna ay ka korayso laba habeen ayaanu ka hoyanay xerada amaba moorada geela xilli aroor ah ayaan dhammaanteen gudaha u galnay halka geelu fadhiistay xilligaasna waxaa geelu ahaa mid canuga ee dhashay uu nuugayo mid la lisayo mid ratigu roorinayo mid raamsanaysa iyo mid geedaha u dhowlaacaysa
waan fiicanna wax mashaakila ma lahan geel baan dhaqaalaysanaa waa iska fiicannahay wax mashaakila ma qabno aad baan u fiicannahay geelaasaan dhaqaalaysanaa waa isagaasaan ku noolnahay caanihiisa haddii aan haysanno wax kale oo aan u baahannahay ma jiraan mararka qaarkood oo kale xitaa waxaanna u baahanaynin biyo aan cabno marka waa iska fiicanna wax mashaakila mala barwaaqo iyo nimcana ilaahay baana siiyey alxamdulilaah nin dabaal uu bartay ma daayee geestayda ayaan geela ka dhisay dabadeedna dhakal xumadu ka korayso ayaan meel la fadhiistay inkastoo dhulku uu doog yahay haddana waxaa bilowday kuleyl sidaa awgeed waraha iyo balliyada ayaa geela la geeyaa xilliyada harki si looga waraabiyo geeljarayaashu waxay isku dayayaan in geelu aanu biyaha lugta gelin si aanay u xumaan sidaa awgeed waxaa lagu waraabiyaa kaalin meel aan biyaha ka fogeyn laga dhisay halkaas oo biyaha loogu shubayo dhallinyarada geeljarayaasha ah ayaan ka waraystay sida xaalkoodu uu yahay wakhtigan barwaaqada ah iyo xaaladda noloshooda ay ku sugan tahay
ilaahay kuma cadaabay adigu qaniqaniin kaasaan shudaynahay moogada xaaladana baraf bay garaacaysa barwaaqan helnay nimca barwaaqa adduunya nimca tawfashuuq baan joognaa haa boodka ma dhaafayaan saan baa loo dirana ciyaalka yar yar baa soo xaray markii baraysa saan oo kale la joogo tuuli meeshaan oo garasweyne la yidhaaha la tagaayo goroobaha gashaantiyaalkaadi wadanka madba reero ku yeelataan baa malleen oo ka xaaladana meesha maraysaa waxaad doonaysaa halkan inaad ka guursaan haa inaan ka guursanaan doonaynaa wadanka degno oo actionkaasaan baan doonaynaa hadda waa ka marka geelu xilligaan oo kale dhib male wuu iska dhaaqi xilligan oo kale haa waa barwaaqan iyo xoogaa hadda un kanaaca yar iyo baal baal yar baa dhiba haya ma ogi xaaladana hadda baraf bay garaacaysaa aad iyo aad weliba si saa'id ah
maxay tahay hawshiina ugu weyn maxaad qabataan marka geelu uu iska dhaaqayo dee uusan dhib badan een lahayn ee marka laga soo tago dee tuulooyinkan aad- Nowga horta waa iska sha'nigiisa waa iska fara badan yahay oo rag waa isxifaaleeyaan oo waxaa la yidhi waa saan oo kale markay tahay ragga waa isxifaaleeyaan oo su- urqaad ma laha waa kaftamaan oo waa la isxifaaleeyaa oo waa la legdamaa oo waa la harbiyaa oo waa la sacaayaa oo ikshinkiisa wakaa lusugumana xumo farxadda liyaa liyaa ku dhisan oo kaa fahmadaa ku dhisan marka oo kaasoo ninin farxad buu kasii qaadaa marka saasoo kale loo kabsan ninna xoogaa uurciin baa la yidhahdaa xoogaa inuu didiido waa laga yaabaa intaa kadib ragga qaar aan anigu ku jiro ayaa u safray deegaano ka tirsan gobolka baay rafaad badan ayaa waddadeen ugu qabsaday waxaana mootooyinkii aan wadanna ay noqdeen kuwo inagu aanu riixayno meel loo socdo daqiiqado ayaanu u soconnay shan saac iyo bar xaalado culus oo na soo wajahay iyo dhul kaneeco badan oo aanu habeen ku barinay kadib allah mahadii habeenkii kale ayaanu cid galnay maalmana siina ah kadib shaqadeenna ayaa dib u bilaabatay xilli fiid ah ayaanu mooto ku tagnay xero geel fadhiyo oo ku taalla agagaarka deegaanka dheer owsaan leh oo hoostaga yaaq baraawe oo ka tirsan gobolka baay qaar ka mid a geeleyda ayaa si wanaagsan noo soo dhoweeyey waxaa la culayaa dhakal amaba ameel bire ama doobta kii aad u taqaano xilliyada fiidkii geeleyda qaar ayaa isu yimaada iyaga oo iswaraysanaya
waxbaa leedahay nigan udur ma ah taan uma fiican taanaa ma ahmiya waa badan laakiin nur baad nur baad laakiin haysataa daaqa waa ku barday meeshaan taayada afar waa daaday
halkan ma yaallo joodarigii ismuunyada ahaa ee aan xaafadayda kula seexa jiray laakiin geeleyda qaar ayaa sameeyey horumar oo sijaayado ayay gogladaan sijaayad ayaa aniga iyo saaxiibkayla inoo dhigay meelgeela dhexdiisa ah sababtoo ah marakaneecooyinkii ayaannu iska soo hilmaannay kolka waxaa la doonayaa in kaneecadu ay naga yaraato maadaama geel badan uu inagu hareeraysan yahay hal waliba way raamsanaysaa waxayna dib u burburinaysaa gedihii ay maanta soo daaqday
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa